الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno wadanka indunuusiya wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in foolkaano culus uu ku dhuftay wadankaas kaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac foolkaanahan oo loogu magacdaray simiro ayaa ah mid aada u weyn waxaana uu soo bilowday gelinkii dambe ee maalintii shalay oo sabti ahayd ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa lasoo warinayaa in ilaa ay hadda ay ku dhinteen ee foolkaanadan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan afartan ruux afhayeen u hadlay wakaalada maaraynta musiibooyinka oo lagu magacaabo cabdilmahaari ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay hadda yihiin saddex iyo toban ruux wuxuu kaloo intaa ku daray in dadka ka shaqeeya howlaha badbaadinta ay heleen meydad har leh islamarkaana ay suuro gashay inay soo badbaadiyaan ee toban qof oo uu sheegay inay hareereysanaayeen sababo ku aadan foolkaanada wuxuu foolkaanahan ka dhacay bariga magaalada jaawa waxaana marka laga soo tago dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba kumanaan ruux ay ka carareen ee guryahooda ugu yaraan soddon iyo shan ruux ayaa la sheegay in isbitaalada la dhigay sida uu sheegay ku-xigeenka mas-uulka mandiqada lomanjaag oo ah meel u dhow ee halka foolkaanada ee ka dhacday isagoona intaa ku daray mas-uulkaas in afartan iyo kow ruux ay soo gaareen dhaawacyo gubasho ah tuulada lagu magacaabo kowrakiro bokan ayaa waxaa lagu soo waramaya in gebi ahaanba ay burburtay oo ay baaba'day sababo ku aadan foolkaanada waxaana halkaas ku baaba'ay guryo ay lahaayeen in ka badan saddex boqol oo qoys muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka waxaa lagu arkayaa dadka oo boodaya islamarkaana ee ka cararaya ee foolkaanada ku dhufatay deegaanadooda muuqaalka guud ee deegaanada ee foolkaanada ku dhufatay ayaana isbedelay waxaana cirka isku shareeray qiiq midow gawaari iyo guryo ayaana la arkayay iyagoo ka hoosmaray dhulka oo uun ay kasoo muuqanayaan wax yar musiibooyinkan rabbaaniga ah ee ku dhufta caalamka ayaa dadka culimmada ah waxay ku tilmaameen inay ugu wacan tahay dunuubta iyo macaasida ay dadku gelayaan iyadoona looga badbaadi karo in towba la isku daba qabto haddii aynu intaa ku dhaafno indunuusiya dhanka ethoobiya wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan inay socdaan dagaalo goosgoos ah oo dhex maraya ciidanka ethoobiya iyo kooxda t b l f ta deegaano ka tirsan gobolka canfarta ee dhaca waqooyi bari wadanka ethoobiya ayaa lagu soo waramayaa in dagaallo goosgoos ay ka dhacayaan waxaa sidoo kale dagaallo ka socdaan gobolka amxarada oo xuduud la leh gobolka canfarta wariyaal soo tabinaya dagaalada ka soconaya wadanka ethoobiya waxay ku warmayaan in haatan ay dagaallo culus ka soconayaan hareeraha magaalooyinka baati iyo waldiya oo ka tirsan gobolka amxaarada una dhow ee xuduudda ay la wadaagaan gobolka canfarta ciidamada militariga ethoobiya ee federaalka ah iyo kuwa gaarka ee canfarta ayaana isku dayaya inay la wareegaan labadaas magaalo oo ay ku sugan yihiin ciidanka t b lf ta haddii ay la wareegaan baatiya iyo waldiya waxay ciidanka ethoobiya rajeynayaan inay usii gudbaan magaalooyinka komboolsha iyo d c oo ka tirsan gobolka woole ee dhulka amxaarada taliyaha ciidanka ethoobiya oo la hadlay tv-ga wadankaas wuxuu sheegay in dalkiisa uu wajahayo dagaal aan horay loo arag isagoona sheegay in dagaalka ay gudaha ka wadaan ee koox ethoobiyan ah hase yeeshee ay fulinayaan dana dowlado shisheeye ay ka leeyihiin wadanka ethoobiya sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha jabhadda xoreynta tigreega ee t b l f generaal tadsi wardi ayaa isagana markii ugu horreysay soo muuqday maalmahan isagoona sheegay in ciidankiisu ay wadaan dib u habeen ballaaran oo ku aadan qorshe cusub oo dagaal oo uu sheegay in jabhaddu qaadatay wuxuu kaloo intaa ku daray in wararka ay baahinayaan ee mas-uuliyiinta sare ee dowladda ethoobiya ay yihiin kuwo uun loo adeegsanayo diicayad dagaal hase yeeshee aanay ka tarjumaynin xaqiiqda isagoona intaa ku daray in ciidankiisu ay yihiin kuwo weli nool oo awood leh dib u garashada ay samaynayaan maalmihii lasoo dhaafayna ay tahay xeelad dagaal oo ay qaateen haddii aynu intaa ku dhaafno ethoobiya xiisad ayaa weli ka taagan xuduudda ay wadaagaan wadamada ruushka iyo ukraine ee waxaana laga cabsi qabaa inay qarxaan dagaallo xoogan oo dhex mara dowladaha ruushka iyo ukraine dowladda ruushka ayaa kumanaan askari waxay keentay xuduudda ay la wadaagto wadanka ukraine waxaana ukraine dhankeedu wadaa dadaallo ay isaga difaacayso weerar kasta oo suuragal ah inuu kaga yimaado dhanka ruushka iyadoona ururka nato uu marar badan sheegay inuu taageeri doono oo gacan siin doono ukraine haddii ay la kulanto weerar uga yimaada dhanka ruushka waxaa fashil kusoo dhammaaday kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka iyo maraykanka kuwaasoo ka arrinsanayay xiisadda ka taagan ee xuduudda ruushka iyo ukraine labada wasiir ee arrimo dibadeedna waxaa la sheegay inay hadallo kulkulal isdhaafsadeen kulankana ay ka kaceen iyagoo aan wax natiijo ah gaarin dhowaan ayaa la filaya in madaxweynaha maraykanka jo biden iyo kan ruushka valadimir putin ay kulan xagga internetka ah yeeshaan iyagoo ka hadli doona xaaladda iyo xiisadda ka taagan ee xuduudda ukraine iyo ruushka wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه في فلكها حياة تعج معها